Nu lyssnar vi på program på somaliska.
dhegaystayaasha qiimaha iyo qaayaha lahow halkani waa raadiyo riyo wadashaqaynta ururada kala duwan waxaa kala xidri doontaan mawjada dherarkeedu yahay f m sagaashan sideed dhibic sagaal maalin walba oo sabti iyo axad ah waxaa wadashaqayn gooniya yeelan doona ururada ama jaaliyadaha ku nool magaaladan obsaalo oo ku kala hadli doona ama ku soo tabin doona luqado kala duwan sagaal luuqadood oo kala duwan oo ka mid ah luuqadda soomaaliga waxaad kala socon doontaan mawjada dherarkeedu ee f m sagaashan sideed dhibic sagaal maalin walba oo sabti saacaddu markay tahay lixda galabnimo ilaa sideedda fiidnimo maalinta axadda ah shanta galabnimo ilaa sideed fiidnimo waxaan ku soo tobin doonaa luuqadda soomaaliga saacaddu markay tahay maalin walba oo axad ah lixda maqribnimo ilaa iyo lixda iyo barka lixda maqribnimo ilaa lixda barka waxaana ka soo tabin doonaa wararkii ugu dambeeyey heeso iyo waxyaabo kaloo qiimo leh ku soo dhowaada waxaana kala soo xidhiirtaan wixii faahfaahin ah taleefonka nambarkiisa uu yahay lixdan iyo sagaal afartan iyo shan siddeetan
dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka anaga af soomaaliga ah oo maalin kastoo axada saacaddu markay tahay lixda ilaa lixda iyo barka ka baxa radio c u waxaana barnaamijka ugu horeeya warar ku saabsan c u waxaa noogu xiga warar ku saabsan ubsaala iyo degmooyinkaay ka kooban tahay waxaa kaloo iyana aan inuu soo gudbinaynaa warar ku saabsan wadankani sweden labaiyi tobanka ilaa toddobiyi tobanka agost c u waxaa ka jiray ama shir lagu qabtay xarunta c u i dumarka ay qabtaan maalin kasta oo isniin ah waxaa kaloo iyana ay kooxdaas dumarkaasi ay abaabuleen barashada baaskiilka oo waxaa meeshaasi lagu barayay dumar dhan lix iyo toban dumar ah taasina waxaa laga qoray qoraal ku saabsan barashada baaskiilka ay dumarku baranayaan saddex tobanka agostna waxaa ka jiray c u barashada luuqada ingiriisiga afar tobankana waxaa iyana ingiriisiga ku baranaya ama luuqada ingiriisiga dadka dhalinyarada ah oo keligood wadanka yimaada shan iyo tobanka agostna waxaa shir ku lahaa c u urur ka jira n shopping oo loo yaqaano seriska senska forening shan iyo tobanka agoste iyana waxaa ka jiray farshaxanka loogu talagalay dadka waaweyn lix iyo tobankana iyagana waxaa ka jiray lixi tobanka agost weeye waxaa ka jiray farshaxan loogu taga dadka dhalinyarada ah lixi tobanka agost waxaa iyana shir siiyo oo la yeeshay urur hadda ku cusub magaaladani ubsaala oo layidhaahda mama kilda iyo goris forening lixi tobanki agostna iyana waxaa c u oo c u ku kulmay urur mashruuca loo yaqaano strik uthandan oo mashruucaasna ay iska kaashanayaan strik handan iska kaashanayaan rerabonen ama safe childrenka iyo ururka c u haddana wararkii ku saabsanaa ubsaala ubsaala waxa ay dardar gelinaysaa in ay wax weyn u qabato dadka waayeelka ah si aynan cidla ayna u dareemin dadkaasina waa dadka ka weyn sanadkoodu ka wen yahay lixdanka waxayna loogu talagalay ama ugu talagalayaan inay sameen meelo badan oo ay ku kulmaan oo ay ku qadeeyaan marka taasina micna waxa weeyaan waa qorsho lo ubsaalo kumuun uu u sameynayo si ay dadka waayeelkaa ee ka weyn lixdanka ay u helaan nolol wanaagsan taasina wuxuu kumuunku sameynayaa in uu shir la yeesho uu weydiiyo de baahida ay qabaan dadkaasi da-da ah waxaana laga caawinayaa ama kamuunka uu tixgelin siinayaa n noloshooda lifs milyo meesha ay ku nool yihiin n inay ka qayb ga- galaan waxyaabaha activity-ga kas- ka jira caafimaadka iyo sinaanta waa inay dhammaan dareemaan dadkani in ay ku nool yihiin nolol wanaagsan inay ku haystaan meesha ay degan yihiin oo s- laga aynan qofna uusan ku noolaanin nolol keli ah ama uusan dareemin inuu keli ku yahay nolosha marka waa inaan waxay taasina waxaa yidhi caroline hofstead sida waxaana sheegtay oo ah guddoomiyaha qaabilsan waayeelka ee loo yaqaano eldere nemdan marka waa inaan dadka waayeelka ee ku nool magaaladani ay helaan deegaan fiican sidaasina waxaa sheegtay caroline hofstead waxaana laga soo wariyey uppsala commuun ardadii dhigan jirtay ama ardada dhigato guudsunda oo markii guudsunda iskuulan uu gubtay dhowr bilood ka hor loo raray iskuulaad ku yaala magaalada ayaa hadda sanadkani sanad dugsiyeedka cusubi u guuray iskoolkoodii hore oo ah laga dhisay dhismo ku meel gaar ah marka waxay sheegeen ardadii in ay aada ugu faraxsan yihiin soo noqoshada sidaasina waxaa yidhi Ali- A- alice muhizi oo dhigta fasalka sagaalaad ee goodsunta iskuulka oo hadda waan ka raysanaynaa ayuu yidhi inaan bas u raacno iskuulkii ku yaala magaalada wayna fiican tahay buu yidhi inaan iskoolka anagii aan kusoo noqono marka iskoolka markaad u fiiriso boqol ahaan korkaa ka fiiriso wuxuu egyahay villooyin laakiin gudahiisa wuxuu egyahay iskuul waana iskool meelaha fiican oo fresh ah ayuu yidhi awes isagana wuxuu dhigtaa sagaalaadka uu ku raacsan yahay arrintaasi inaan uu yidhi ardaygii hore inaan kusoo noqono iskuulkanagii hore arrintaasina waxaa laga soo wariyey radio upland Be- befira mar sigtuna hamn marka waa magaalada sigtune dekedda agteeda ayaa waxaa laga dhisayaa sar laba dabaq ah oo dherarkoodu yahay shan dhibic shan mitir kuna fadhido dhul ballaciisu yahay afar boqol iyo soddon een, ke- mitir square ah ayaa laga dhisayaa marka dhismahaasina waxa uu ka koobnaan doonaa meelo lagu soo bandhigo waxyaabaha ku saabsan dhaqanka ama cultureka meelaha ay dalku ku kulmaan waxaa kaloo laga sameynayaa makhaayado ayaa iyadana mataqaana laga sameynayaa meel waxaa kaloo laga sameynaya meel macnaha serviceka ay ka helaan doonyaha dadka wata sidaasi waxaa go-aan ku gaaray dhismahaasi madaxda degmada ayaa go-aankaasi gaaray waxayna yeelanaysaa suuq iyana ku dhow dhismahaasi haddana waxaan idin sheegayaa rex new hater haddana waxaa noogu xiga inaan waxaa noogu xiga rex new hater ninkii lagu soo eedeeyey in uu rabay inuu dad ku laayo oo soddon iyo laba jirka ahaa magaalada ustersund ayaa lala yeeshay waraysi ay booliiska la yeesheen wuxuuna codsaday in uu qareen u noqdo ninkii hadda ka hor xasuuqa ka geystay magaalada stockholm ee la oran jiray akilof waxaana arrintaasi loo gudbiyey maxkamadda ku taasho ustersund waxaana arrintaasi een, sheegaysaa in ninkani uu og yahay waxa lagu soo dacweeyey ama dacwada lagu soo oogay waxay tahay oo ah in looga shaqo qabo inuu isu diyaarinayay inuu dad gaari marsiiyo booliiska waxaa la sheegay iyana mudaaharaad ay sameynayeen dad ka tirsan waa- ama asal ahaan iiraan kasoo jeeda waxay ku mudaaharadeen wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan oo la yidhaahdo javed sariif ayaa stockholm booqasho uu ku yimid usbuucani horaantiisa waxaana wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka sweden balstrom ay sheegtay in ay dhex maray iyada iyo dhiiggeeda shir wanaagsan oo wax ku ool ah waxay kaloo sheegtay in iiraaniyiinta nasiib darro aysan dadka dumarka ay gacanta ka salaamin laakiin waxyaabo fara badan ayaan iska- isku afgarannay taasina waxaan u arkaabay tidhi problem ama dhibaato jirta in aanan raggu aysan salaamin dumarka intii uu shirku socday waxaa banaanbax ka sameeyey oo banaanbax ka sameeyey boqolaal iiraaniyiin ah oo waxay ka sameeyeen eh, bartamaha stockholm booliiska ayaa dadkii meesha ka celiyey iyagoo isticmaalaya burar iyo ey iyo fardo arrintaasina waxaa laga soo wariyey exprison sweden waa eh, lacagteeda ama loo yaqaano corona waxaa la sheegay inay hoos u dhacday oo waxaa ugu dambeysay ama heerkaasoo kaleto waxay gaartay sanadku markuu ahaa labada kun iyo labadii Ha- hadda wuxuu gaarayaa in lagu sarrifo halkii dollar inuu u yahay sagaal kron iyo toddobaatan iyo laba oore halka eurogana uu ka yahay toban dhibic toddobaatan iyo toddobo samarka ilaa hadda wuxuu hoos u dhacay lacag dhan afartan iyo saddex oore saasina waxaa laga soo wariyey dogans industry
xurmiyo gaarashiyo wanaag xaqdhowr wacan iyo dulqaad midiyo dhaqan iyo xishood midii lagu xeerayey midii lagu xeerayey xurmiyo gaarashiyo wanaag xaqdhowr wacan iyo dulqaad midiyo dhaqan iyo xishood midii lagu xeerayey midii lagu xeerayey xabiibtaan doonayay markaan xubiyey ku tago jirkaa xubin xubinu kaco xusuustaada qalbiga ku soo wada xaadirto xasilay xasilay goortaan ku helay xasilay xasilay xasilay goortaan ku helay xabiibtan doonayay markaan xubiyey ku tago jirkaa xubin xubinu kaco xusuustaada qalbiga ku soo wada xaadirto xasilay xasilay goortaan ku helay xasilay xasilay xasilay goortaan ku helay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xulkii quruxda tahee miyay xubiyey cid kale macaan ku xaqiiri kartaa macaan ku xaqiiri kartaa xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xulkii quruxda tahee miyay xubiyey cid kale macaan ku xaqiiri kartaa macaan ku xaqiiri kartaa adaa xilkasnimo ku wacan xaniya kuma galo marsay cogteennana nacab ma helo gobaad tahay xilaajanooy gobaad tahay xilaajanooy adaa xilka xilkasnimo ku wacan xaniya kuma galo marsay xogteennana nacab ma helo gobaad tahay xilaajanoy gobaad tahay xilaajanoy intii xusulka ii xabaan xaqiiqa ka sarreeya oo dunida xay aan ku ahay xilkeennoo aan gutiyo qoyskeennaan xumaan ka jiro ayaan ayaanu xilsaarahe xasilay xasilay xasilay goortaan ku helay intii xusulka ii xabaa xaqiiqa ka sarreeya oo dunida xay aan ku ahay xilkeennoo aan gutiyo qoyskeennaan xumaan ka jiro ayaan ayaanu xilsaarahe xasilay xasilay xasilay goortaan ku helay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilahay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilahay xulkii quruxdaa tahee miyay xubiyey cid kale macaan ku xaqiiri kartaa macaan ku xaqiiri kartaa xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xulkii quruxdaa tahee miyay xubiyey cid kale macaan ku xaqiiri kartaa macaan ku xaqiiri kartaa
laqyaa cilada waqtiga cilmiyo faa'iido ka baro culaiska ku soo waja ka qaado wixii cashara nafyaa cilada waqtiga cilmiyo faa'iido ka baro culaiska ku soo waja ka qaado wixii cashara qofkii ceebtaada jecel caydaada ku dhiiranaada adoonu cadhoon si fudud u dhaaficisiyo ammaan qofkii ceebtaada jecel caydaada ku dhiiranaada adoonu cadhoon si fudud u dhaaficisiyo ammaan midkaan aqli deeqayo aqoonka celinsa jirin hadduu ku colaadiyana maamo culus baa jirto caniyo malabsiisa tiri acyo malawye caruur iska hadasha iyo ka soo qaad meel cila kiisa dhagaa ka xidho qofkiisa codkiisa dhagaa ka xidho midkaan caqli deeqayo aqoonka celinsa jirin hadduu ku colaadiyana maamo culus baa jirto caniyo malabsiiso tidhi aciyo mallawuye caruur iska hadasha iyo kasoo qaad meel cilla codkiisa codkiisa dhagaa ka xidho codkiisa codkiisa dhagaa ka xidho kaartiyo camal sami qof lihi ma waayo cadaawalla bulshada ruuxa u cuduun cidbaan xagad soolidku ah kaartiyo camal sami qof lihi ma waayo cadaawalla bulshada ruuxa u cuduun cidbaan xaga toolidku ah caqliga iyo garashadii qirooda saqiiru dhigan adoonka cadkoosa oo dhan allaha caadila oo sameeye caqliga iyo garashadii ciroole saqiiru dhigan adoonka cadgoosa oo dhan allaha caadila oo sameeye kaan caqli deeqayo aqoonka celinsa jirin hadduu ku colaadiyana maamo culus baa jirto caniyo malabsiisa tidhi aciyo mallawuye caruur iska hadasha iyo kasoo qaad meel cilla codkiisa codkiisa dhagaa ka xidho codkiisa codkiisa dhagaa ka xidho midkaan caqli deeqayo aqoonka celinsa jirin hadduu ku colaadiyana maamo culus baa jirto caniyo malabsiiso tidhi aciyo mallawuye caruur iska hadasha iyo kasoo qaad meel cilla codkiisa codkiisa dhagaa ka xidho codkiisa codkiisa dhagaa ka xidho midkaan caqli deeqayo aqoonka celinsa jirin hadduu ku colaadiyana maamo culus baa jirto caniyo malabsiiso tidhi jiro codkiisa codkiisa dhaga ka xidho naftayda badhow nuso nuskayga kalow nudo nuda beerkiyo nafto
nalkii duniday nasiib nasiib wacanay nasteex nasteexa jirtaay ninxooy
naftayda badhow nuso nuskayga kalow nudo nuda beerkiyo nafto
nalkii duniday nasiib nasiib wacanay nasteex nasteexa jirtaay nimcooy
naxliga biyo nasro ada nuuriyayfo ada nimanka xushe isineecaw jacay
haanaq soo baxayay nabaad nabaad adaana sabiyo gobo adaan kugu niyad sameey siineecaw jacayl hodane
naxliga biyo biki ada nuuriyayfo ada nimanka xushe isnineecaw jacay
naq soo baxayay nabaad nabaad haddaan nasabiyo gobo haddaan kugu niyad sameey siineecaw jacayl
macaan nabarada dawee macaan naxariis dareen macaan nololila samee macaan nabarada dawe macaan naxariis daree macaan nolol ila samee
qaylailailailaila macaan nabarada dawee macaan naxariis dareen macaan nololila samee macaan nabarada dawe macaan naxariis daree macaan nolol ila samee macaan nabarada dawee dawee macaan naxariis dareen macaan nololila samee macaan nabarada dawe dawe macaan naxariis daree macaan nolol ila samee
roob da'ay daruur dilaacday oo daa'in siiyay indhaha deqdee diin asluubiyo xeshadu daa roob da'ay daruur hilaacday oo daa'in siiyay indhaha deqdee diin asluubiyo xeshadu daa dayax iftiimiyo dahab la moodaa dulqaad badnaayo hadal dabaxsana dayax iftiimiyo dahab la moodaa dulqaad badnaayo hadal dabaxsana hey hey shibiskadhe kushubkushub dadnima asluubay dumar ka dheertaay doqonnimana lagu laguma xamanina dirac haweeye alla hadaye dabeecadeeda laguba raacaa samira ducaysan ducaysan ducaysan anaa ku doortay ku doortay ku doortay ku doortay doqaygii baa tahay
waa soo saaristii Soomaali Tube.
dadnima asluubbay dumar ka dheer tahay doqonnimana lagu laguma xamanina dirac haweeye alla hadaaye dabeecadeeda laguba raacaa samira ducaysan ducaysan ducaysan anaa ku doortay ku doortay ku doortay ku doortay doqaygii baa tahay dun xariiriyada usku moodaa midab aan doorsami gabdhaw daayara markaad dayaysidna qurxudaa dun xariiriyada usku moodaa midab aan doorsami gabdhaw daayara markaad dayaysidna qurxudaa yaa ku duulsho dalxiis ku geeyo lasqoray iyo badhan dawaabku soo mara yaa ku duulsho dalxiis ku geeyo lasqoray iyo badhan dawaabku soo mara hey hey shibiska dhe kushu kushu dadnima asluubbay dumar ka dheer tahay doqonnimana lagu laguma xamanina dirac haweeye alla hadaaye dabeecadeeda laguba raacaa samira ducaysan ducaysan ducaysan anaa ku doortay ku doortay ku doortay ku doortay doqaygii baa tahay
waa soo saaristii Soomaali Tube.
dadnima asluubbay dumar ka dheer tahay doqonnimana lagu laguma xamanina dirac haweeye alla hadaaye dabeecadeeda laguba raacaa samira ducaysan duca qabtoy ducaysan anaa ku doortee ku doortee ku doortee ku doortee doqaygii baa tahay dadnima asluubbay dumar ka dheer tahay doqonnimana lagu laguma xamanina dirac haweeye alla hadaaye dabeecadeeda laguba raacaa samira ducaysan duca qabtoy ducaysan anaa ku doortee ku doortee ku doortee ku doortee doqaygi baa tahay